بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فأصل فيما يظهر وما لا يظهر فصل وحاو يهي وحي طاهريي iyo wixii aan daahirayn wa tadhuru way daahirowdaa wadaadow alkhamratu khamradi way daahirowdaa idaa takhallalad hadday khalowdo binafsihaa iskeedu khalowdo wakadaalika sidaasi oo kale annabiidu nabiidkiina sidaas si leeg weeye nabiidkii min atamri ka ahaaday iyo wazabiibi zabiib ka ahaaday isaguna sidaas si leeg weeyaano wuxuu ku daahiroobayaa markuu khaloobo ee ciladii waxa weeyaan nabiidnimadka iyo muskirka ka dhigtay ay meesha ka zuusho wa jildulmaytati haraggii baktiguna waa daahiroobaa idaa dubiqa marka la megdo waxa uu rabaa halkan inuu inoo tilmaamo ashyaa najisul cayn ah oo caynteedu ay nijaas tahay oo daahiroobaysa iyo kuwa aan daahiroobeyn dirkaba inuu inoo kala sheegaa buu doonayo ta koowaad wuxuu inooga dhigay khamradii khamradu waa muskir xaaraama bilijmaac waana nijaas calaa qowli اljumhuur oo shaaficiyadu ka mid yihiin mar hadday sidaa tahay khamradii maadaamay nijaas tahay waxa xaaraantinimeeyey nijaaskana ka dhigay waa maaddada muskirka ah ee ku jirta waa maaddadan wax sakhraaminaysa ee ku jirta maaddadaa waxaa ka saari kara inaad xiyal iyo khiyaano adigu kaga saarto ama dawo ku rid ama bacadge adigu inaad ujeeddo adigu aada ku samaysay inaad kaga saartaa waa dhici kartaa inay iskeed uga baxdana waa wax dhici kara marka maadadaasi hadday iskeed uga baxdo adaan adigu wax ficila ku lahayn ayay bahashii fidhfidh fidhfidha haysee sidaa marba usoo kacaysa ila khamrada waxaa kutusaya sida uusoo kacaya marba aashitada iyo soodhu usoo kacaye bahashii oo fidhfidhaa haysa ayuunbaa wax ku dhacayba garan weyde waxaad aragtay iyadoo wixiiba ka ba-een oo iskaba degtayba oo iska noqotay sharaab caadiya markaasaad ushasaama yerogelayso walaakaati ma walaaqmaysa wax karkaraya iyo wixii marba soo fidhfidhfidhaahaya indhaa miidhan samaynayay iyo waxa weeye xumbada ma jirto dee qunyarunbaad bakeeriga darsanaysaa si wacan u sharaabaysa marka waa xalaal maca daalika waana daahir intuu kuu sheegaya waa intaa khamradii adaan adigu waxu xeelaysanoo dawo ku dhex ridinoo wax kala samayn hadday iskeedu khalowdo oo maaddadii wax sakhraaminaysa ee loo diiday ee caqliga dhaawacaysay meesha ka baxdo oo sharaab caadiya ku noqoto xaaladda iyadaa waa daahir waana xalaal taasi taa weeye aduu waxyaaba la kala qaadqaadaa waa jiraan laakiin hadda ma doonayo inaan sii dhex galo oo hadalkaa inagu badanaya wakhtiguna wayna hayaa sidaas si leeg nabiidkii waa la mid buy nabiidkii isaguna markaa labada xukunba tan la wadaagayay isna waan la mid kaasoo timir ka ahday ama zabiib ka ahday hadduu asalkiisii u noqdo oo ama timirtii noqdo ama zabiibtii noqdo dee isaguna waa daahir mar haddaan farsamo la galay oo adigu aad kaga saartay maaddada wax sakhraaminaysa aanay jirin oo aanad xeel iyo wax hawshii ugu dhex markaa demin wa jildulmayta haragga baktigu isaguna waa cayn nijaasa laakiin wuxuu ku daahiroobayaa idaa dubiq marka la megdo marka la megdo haddii la doono waxaa lagu megday xitaa shay nijaasoo kale ha noqdo mar hadduu xiriif yahay shay waxa weeye jaraya masalan hilibka moodka ah iyo waxa uraya ee ku yaalla ka goynaya oo saafi ka dhigaya mar hadduu yahay oo haragga mar hadduu wixii hilib iyo waxa weeyaan ku yaalay iyo wixii ku hadhoo dhan ka dhammeeyo oo dee iminka haragga sibraarka halkaa yaalla sibraarkan caanaha iyo biyaha iyo wax kasta lagu shubtaa dee waa harag la megdiyey ama xoolo ha lagala baxo maalan la qashay ama mid baktiya ha lagala baxe haddii mid la qashay lagala baxo markiisa horeba waa daahir oo dee nijaas maaha laakiin magdistani waxay u samaynaysaa inay ka dhigto shay si wacan loo isticmaali karayo oo wax urana aan yeelanayn biyaha iyo caanaha lagu shubayo iyo waxana waxba aanay ka bedelayn ee dee isagu marka horeba kan la gowraca waa daahir kanse nijaasta ah oo kii baktiga ah ama hargaha kale ee dee xukumka baktiga yeelanaya hadii la gowriciyo haddii kaleba sida dameerihii iyo maalan bahalihii kale ee aan hilibkoodu xalaash ahayn waxaasoo dhan haddii la gowriciyo haddii kaleba waa baktigu kuwaasoo dhan hargahoodu waxay ku daahiroobayaan cinda almadhab oo markaa shay caadiya ku noqonaya in la megdo ilaamaha laba shay mooyaane xayawaanka kale oo dhan haraggiisu waa daahiroobaya eyga iyo doofaarka iyo wixii ay iska dhalaan kuwaa mooyaane waxay iska dhalaana oo innagii waxyaro tilmaamayne markay dad wax iska dhalaan oo kale hadday wax iska dhalaanba oo innagii nidhi wax suuro bani aadam leh hadday dhalaan dee waa iska caadi oo qofkaasi hadhow dee salaaduuna tujin karaya oo innagii nidhi marka qolana waa kuu yidhi waa daahir oo imaamuramli oo kale wuxuu leeya waa daahir ibnu xajar oo labada shaykhayn ee bacda shaykhayn qoladan dambe mutaakhiriinta ah labadooda shaykhayn ibnu xajarna wuxuu yidhi warmee daahir maaha eh waa nijaas laakiin macfuw canha ah oo salaada iyo wax kastaba hadduuna tujiya waa isku waafaqsannahay waa caadiye laakiin waxaan odhanayaa wixii ay dhalaa ama doofaar dhalaa ee qof bani aadama ka dhalaa hadday dhacdaba weeyaane fuqaadu had iyo jeer fardan wa taqdiirantooda badane waa daahir baan odhanayaa buu yidhi ninka loo yaqaano ramligu ibnu xajarna wuxuu anigu daahir odhan kari maayo ey wuxuu dhalaa waa nijaase de hadduu suuro bani aadam leeyahay sidaa aynu isla tilmaannay waxaan leeyahay waa nijaas macfuun canha marka khilaafkooduun baynu sida u suuraynaynaa labada shiikhoo dee wada sheekaystay maaha malihin iyaga ka sheekaystay waaya ama haddii bani aadamkii uu wax suurad eyle ka dhalo ama doofaar qowlan waaxidan waa nijaas isaga markaa waidaa tanajasa hadduu nijaasoobo shay-un shay hadduu nijaasoobo oo muxuu ku nijaasoobay bibowli kalbin ey kaadidii aw khinziirin doofaar kaadidii aw farci axadihima ama midkood faraciisa kaadidii buu ku nijaasoobay aw lucaabihi ama dhareerkiisii ayuu ku nijaasoobay aw rawhihi ama digadiisii ayuu ku nijaasoobay aw caraqihi ama dhididkiisii aw badanihi ama jirhkiisii wahuwa wahwa xaalu jirhku radbun qoyan yahay wusila waa la maydhayaa sabcan toddobaa la maydhi ixdaahunna midkood bituraabin ciid lagu daray ciiddaasi oo daahirin daahir ah oo dahuurin wax daahirinaysa waidaa tanajasa lturaabu ciidda lafteedii hadday nijaasowdo bilkelbi ey hadday ku nijaasowdo oo kaadiyihiisa iyo umuurihiisi aynu sheegayna ay ku nijaasowdo fa yakfiihi waxa ku filan sabcu maraatin toddoba jeeroo bilmaai lkhaalisi ciid markaa biyo qura ah biyo saafi ah markaa markii ciiddaynu ka reebaynaa biyo saafi ah halkanna wuxuu rabaa masalo kale inuu gudagalo inoo tilmaamo masaladaasi oo ah shiikhow najaasaadkii waad noo soo sheegtay oo adigii soo tiriyey qaarkood waxyaaba ay ku daahiroobaanna waad sheegtay sida khamradii waxay ku daahiroobaysay iyo haraggii baktigu wuxuu ku daahiroobayay taana noo soo sheegtay bal waxaad ka warantaa wixii aan sidaa ahayn ee istixaalo iyo umuuraha aan ku daahiroobayn iyaga marka biyo lagu daahirinayo hortu sidee loo daahiriyaa shayga nijaasooba kaanamaa su-aashaa inuu ka jawaabayo bal ashyaada intaa kula fahanayay shayga kale biyo iyo wax lagu daahirinayo hortu sidee loo daahiriya tii buu kaaga warramo wuxuu kugu yidhi war eyga bahalka loo yaqaano iyo doofaarku ay uga qiyaasteen iyo doofaarka oo ay uga qiyaasteen arrinta noocaasiya waxay nijaaseeyaan waa toddoba jeer eyga daliilkaa ku yimi khinziirkana wuu ka liitaaba yahdaan calaa sabiili alqiyaas wey inkastoo shaykha madhabka bilaa munaasic qolyahan dambe oo dhan sheikhooda ah imaamu nawowi raximahu llahu tacaala raxmatan waasica isagu yidhi madhabka iyagu wax allaaliya waxay daliilu haystaan masaladan ma jirto wey khinziirka wax daliilay u hayaan ma jirto wey oo ay yidhaahdaan toddoba jeer baa la maydhaya bal sida saxda ahi waxay tahay buu in la yahahdaa hal mar baa ku filan waayo masaladii daliilna ma leh waa midda kale waa tacabudi buuyo waa shay cibaado ahoo toddoba jeer maydhku dee daliilunbaa tilmaama daliilkuna eyguu tilmaama marka wax kale in toddobadii laga haleeshiiyo xitaa isagaba sida loo toddoba maydho aynaan garan karayn haddii la yidhaahdo eyga maxaa looga dhigi waayo shan jeer dee ma sheegi kartid marka maxaa laga qiyaastaa wax kale marka shaki ma laha imaamu nawowi suu sheegay baa sax ah laakiin madhabku iyagu waa sidan oo qowlkiisu mar hadduu min ikhtiyaaraatihi yahay madhabka lagu tirin maayo madhabku waa kan laakiin ikhtiyaarkiisa marka isagu uu doortay bidaliilna ku doortay waa sidaa sidaasaana sax marka ey iyo doofaar wixii ay nijaaseeyaan waa toddoba maydh cinda almadhab waa sidaa toddoba jeer baa la maydhay midna ciid baa lagu daray midna ciid baa lagu daray haddaba arrin muhima buu inoo sheegayoo waxyaabahan kale way qoyanaayeen laakiin markii ey taabashadii ay noqotay wuxuu ku qayday inuu eygu qoyan yahay oo haddaad iminka ey halkaa maraya dhabarka iska qabato dee ku nijaasayn maayo uu iska qallalan yahay shay qallalan shay qallalan maba nijaaseeyo allahuma ilaa haddii laga tegi waayo laba suuray markay doonaan wax sheegaan mid waa labaduba naqiiq iyo umuurahaasay ku saabsantay mid waa godka moofada marka kimisiya wax lagu dubayo iminka baabkeedii ma joogno inaan sharaxa ma doonayo masalada kalena waa qiiqa nijaasadee kudaafad la guba iyo wax hadduu kugu soo baxo oo maryahaagii qalalaa asiibo oo lagaba yaabo d inuu kaa yaro madoobeeyaba maradii ay tahay ware ay dheh qiiqii baana cawaray ka noocaasi ahina wax ma yeelaa qiiqaasi wax ma ku yeelayaa marada kaa marsamay mise ku yeeli maayo laba weji bay madhabku ka leeyihin halkaana khilaafka yar baa ku jira lakiin haddii kale qaacidadu waa bitifaaq oo waxay yidhaahdaan jafaafun maca jafaaf daahir bilaa khilaaf labadaas suurun baa laga soo reebaya jafaafun maca jafaaf daahirun bilaa khilaaf bay yahdaan shay engeganoo shay engegan taabtay waa daahir bayaan khilaaf la-aan marka waxba ku yeeli maayo marka waa kan yidhi aw badani wawa radbun qoyaan buu ku qayday ma aragta masaladuu kugu baraarujinaya ey qalaalani waxba ku yeeli maayo hadduu cawba isku kaa xoqayo waxba ku yeeli maayo ede waxaad uga cararaysaa bilaa qoyaan leeyahay marku aad dhabarka taabato bilaa aada balaayo lagu daadiyeyba aada farahaagi qoyaano aad taa waar waxa maxaa la soo mariyey dee markaa ku nijaasiyey marka qodob kaloo inagu baraarujiyo ah ciidda lagu daraya daahir mudahira waa inay tahay horta ciiddu waa inay daahir tahay oo waynaan nijaasayn waa qodob waa qodobka labaad ee dahuurkanuu sheegayana waa inaan la isticmaalin oo meesha wuxuu ka saarayaa tii lagu tayamumay ciiddii lagu tayamumay ee kaa daadatay ee farahaga saa uga qubatay taasi ma odhan kartid intan yaree lagu tayamumee weelkan lagu ururiyey ayaan waxa weeye ku darsanayaa oo biyaa ku daraya taasuu ku diiday wayna ciid caadiyaho halka aad ka soo qaaday ay tahay markuu masaladaa ka baxay buu masalo kaloo aada u muhiima inagu baraarujiyey waayo waxaynu awal maydhi jirnay ey oo cayn kale nijaaseeyey hadduu doono xitaa neefkii uu soo qabtay markuu cunayeyna ha noqo xale markuu masalan ama cunayey ama aad waxa weeye tidhi iisoo uqaadhso xitaa hadday doonaysa ha noqotee dee cinda almadhab waa toddoba maydhka meesha uu eygu xoolaa ka qaniino waa toddoba maydh ama inta yaree haddii la qashayna ama inta yar baad iska qarqooraysaa iska tuuraysaa labada sidood baa caadi markaa bal intii kaloo dhan waynu fahmi jirnay sida loola macaamile eh ka waran hadduu ciidda ku kaajo halkaasuu ku kaaji inaynu daahirinana waa rabnaa saynu u daahirinayna taasuu inagala hadlay waa masale muhima wuxuu inagu yidhi ciid ciid labaad u raadin maynee toddoba jeeruun maydh tasbiicii samee oo toddoba jeer maydh laakiin ciid aad ku dartaa iyadii baa ciid taaganay ma aragtaa waa masale muhima waayo had iyo jeer waxyaabaha kale ee la maydhayo hal maroo aad biyo ku shubtaa ku filan sidii nebigu sala allahu aleh wasalam ninkii fii daa'ifat lmasjid masaadka qarkiisa ku kaajay sabuu calaa bawlihi danuuban min maa qarwadaan biyaahun ku shubaalay laakiin hadduu meesha ay ku kaaji lahaa waa toddoba jeer maydhayna toddoba wadaamood ku shuboy waa ka intuu inoo tilmaamay toddoba jeer baynu maydhayna macnaha wadaamaa miithaalun baan uga jeedaa ama weel koobkooban ku shubo ama waxa intaasun baan uga socdaa waa toddoba maydhun baan uga jeedaa marka hortuu eygii iyo doofaarkii halkaasuu dhigay wuxuu yidhi wamaa tanajasa wixii ku nijaasoobay bibawli sabiyin ilmo yar kaadidii wixii ku nijaasoobay ama maradii ha kaaga kaajo ama gogoshii oka wamaa shaygii tanajasa ku nijaasoobay bibawli sabiyin ilmo yar kaadidii waa wiil yar weliba maaha inani kuma jirte kaasiyoo lam yadcam aan cunin oo quudanin khayro labani wax aan ka ahayn masalan caano ikhtiyaatan aanu quudan maxnaa ka quud yeelasho ama lilghidaa ka qadadhigasho haddiise marmar afka wax laysaga yaro gelgeliyey ama dee dawooyin iyo sharoobooyin la siiyey taasi waxba yeeli mayso waa waxaanuu cunto ahaanta ka yare abaydinkaaba marmarmaadii afka wax laysaga saara ama baskul yar inta la burburiyo afka loo mariya waxaasoo dhan waxba yeeli maayaan laakiin hadduu si caadiya ilmaha yar wax loo siino waa abaydin soo karaashika la siiyanama abaydin manaa macnaha haddii ilmihii caanabaha la siinayo ee laakiin raashinkuna dee yahay wax iska caadiya dee kaasi cunto qura markaa lama odhanayo caano quru quutaa haddiise cuntadu wax aan macnale ahayn oo wax iska sahlan ay tahay caanuhun baa qaaliba waa caanuhu quutaa unbaa la odhanaya wax yaryara kale macno samayn maayaan waayahay markaa kaa caana yaqaankaa yar nudexa waa la rushayn wa huwa nadxigu rashuhu weeye in lagu rusheeyo bilmaa'i maca alhalabati walmukaahara iyada oo lala qabo inay ka qaalib noqdaan biyaha ay kaadida ka qaalib noqdaan iyo walmukaharati in lagu badiyo laakiin shardi sayalaan maaha inay ka dareerto ka da'do shardi maaha ee shardi waxa ah in waxweeyaan la rusheeyo oo rushadii laakiin aanay dhibca noqone de wax kaadidii ka qaalib noqonaya oo waxa weeyaan lagu badiyey ay noqdaan laakiin inay da'daayo tiftaa gurtaa waxba shardi maaha marka ilmihii yaraa ee aan laba sano gaadhinna ee caanan yaqaanka ahaana ila laba sana caanaa la jaqsiiya ka yaree noocaasana waxa uu inoo sheegay inay ku filan tahay rushadaa qura waxba maydhoma baaha wasaa'iru najaasaati nijaasaadka baaqigoodii intii soo hadhay nijaasaadka tadhuru waa daahiroobaysaa bilqasli maydhitaan bay ku daahiroobi oo sidee loo maydho idaa goortii bay daahiroobi zaala uu zuulo dacmuhaa dhadhankeedii iyo wa lownuhaa midabkeedii nijaasa iyo wa riixuhaa maydhaasi waa inay noqotaa mid zuulinaysa ashyaada iyada ah dhadhankii midabkii iyo urti walaa yaduru dhib ma leh oo ma dhibayo baqaa'u lownin midab inuu baaqi noqdo aw riixin ama ur ay baaqi noqoto maaha labadooda wada jira waa mid ahaan ka kuwaasi oo mid kastaba casura uu adkaaday zawaaluhu zuulitaankiisu maradii caddayd waxaa laga yaabaa haddii wax nijaasa meel kaga dhacdo maantaba adoo maydhaya misne heerkii iyo bartu inay sii muuqato dee maantaba qasab ha lagu saaro ama meeshaba ha la gooyo waxba suuragal maaha waxa weeye waa la eegi haddii dhadhanku baaqi yahay iyada shaki maloo nijaasadii waa joogtaa waa qasab in la zuuliyaa haddii midabkii loo taag waayo oo marba heerkii waa muuqanaya khalaas waa daahirowday maradaas mar hadday adkaatay oo suurogeli wey urtuna waa saasi leh haddii loo taag waayo oo le warni waxa si kasta u maydhnayo markaad sanka saarto meesha wixii waa laga urinaya oo ay adkaatay suuro geli weydo iyadana waxba ku yeeli mayso walaa yadhuru ma daahiroobo almaaicu kii dareeraaga ahaa idaa tanajasa markuu nijaasoobo qowlka waxa weeya madhabka ee mashhuurka ah ee adharka ah waxa weeyaan ma daahiroobayo qowlka xooga badan leh laakiin qiil baa jira odhanaya war maye wixii dufana ee subag iyo wixii la mida ah wuxuu ku daahiroobaa in biyo lagu shubo oo lagu ruxo oo markaa dabeedna biyo ku ruxdo ruxdo ee aad si kasta u gaadhsiiso mataqaanaa subaga iyo biyaha keebaa hoos maro culus biyaha culus soo maa armigu raacsanti dee ha biyaha culus shaki male subagaa korka mara imanka maraqa miyadaan arag xaggay soo maraa subagu anaa dushuu soo maraya markaa biyaha culusoo miisaan badanoo hoos maraya marka wuxuu leeyihiin inta lagu ruxo ruxo oo masala bac iyo wax la mida maantaba lagu ruxo hadhow hoosta ha laga dalooliyo marka dufankii soo kormaro farraqdeedna biyaha ka dhammaaday haddaad doonto misna kuwo kale ku shub harbaalka aada u maydh dabeedna hadhow ka dalooli qolaale saasaan wax ku daahirina madhabka ka mid ah laakiin shiikhu wuxuu leeyahy qowlka raajixee madhabku dareeraan nijaasoobay qubis mooye hadal kale male nebiguna sala allahu alayh wasalam markaa subagii uu jiirku ku dhacay ee ku baktiyey mar hadduu dareeraa yahay quba unbuu tilmaamay qowlkaasaa saxa waxba la daahirin maaye waxaynaga qub laakiin madhabku qowl bay leeyihiin daahirinaya la soco marka wuxuu yidhi walaa yadhuru ma daahiroobo almaa'icu kii dareeraaga ahaa idaa tanajasa wax dareeraa ahi hadduu nijaasoobo sid loo daahiriyo lama yaqaan waa qub ka gudub faslun fi tayamum fasal waxa uu yahay gagabaysigii gagabaysigii waa yahay maqaasidii baabka imisaynu soo marnay waaba kii ugu dambeeyey soo ma waxa kale iska tawaabicuun bay noqonayaan ama nijaasaadka ha raacsanaa ama meel kale ha raacsanaadeen waayo maqaasida baabku waxay ahayd baabkan dhan ba waxaa looga jeeday ee dahaarada alwuduu alquslu izaalat najaasa waynagan imanka zuulinayn nijaase sidee loo zuuli hadhow dhiig xayd iyo marba mid haynoo yimaado sida loo zuuliya un baynu geli iyo wixii la mid ah iyo axkaamta kale abwaabtii hore ka raacaysa iyo atayamum afartii waa kuwa kii ugu dambeeyey wey faslun fi tayamumi gagabaysigi gagabaysigu luqa ahaan atayamum waa alqasdu waa waxa in loo qastiyo laakiin sharci ahaan waxaa looga jeedaa iisaalu turaab ila alwajhi walyadayn calaa wajhin khusuus biniyatin makhsuusa waxa weeye wejiga iyo gacmaha in la gaadhsiiyo ciid si gaarana loo gaadhsiiyo oo qaab gaara loola imanayo aynu arki doonno niyo gaarana lagu gaadhsiinayo layska gaadhsiin maayo markaa tayamumka noocaas ah tayamumku wuxuu quseeyaa labadii xadadba weysadu iyadu maxay kor yooli jirtay xadasulaqarka qusliguna muxuu kor yeeli jiray markuu doono labadaba isagu ka akbarka abuu quseeyaa laakiin markuu doonaba iskudagelayeenoo labadaba waaya waayo waa biyo oo biyuhuna labadaba waa kor yeelaan markaa qusliguna ka weyn buu u yaalay laakiin kalena marar buu hoos gelaya tayamumkuna labadaba waa u yaallaa labadaba waa u yaallaa oo haddaad maydh u baahatona tayamumku maqaam alqusli waa degayaa intii muddo ah ilaa inta bishardigii uu ku joogayo haddaad weyse u baahatona weysu kuu noqonayo waxaana u sabab ah sababkiisa hal qodob baa lagu ururiyaa waa alcajzu can isticmaali اlmaa xisan aw sharcan intaasaa kaaga filan alcajzu can isticmaali اlmaa xisan aw sharcan waa inaad ka caajisto biyaha isticmaalkooda waxaa la tayamumaa markaad ka caajisto biyaha isticmaalkooda si xisiya macnaa si la dareemayo xisan aw sharcan baad uga caajistay marka xisan waxay uga jeedaan masalan biyihiiba ma haysid biyi waad weyday gebigoodaba biyo maya mooyi lamaba hayo de taasoo kale haddaad biyihiiba weydo waxay noqonaysaa waa xisi sharcantuna waxay noqon kartaa biyihii waad haysaaye oo biyuhu meel ay kaga badan yihiinba ma jirto e laakiin maanic baa ku qumay inaad isticmaasho sida inaad xanuunsanayso qasabadii saasay uqulqulaysaa laakiin waad xanuunsanaysaa biyaha ma ma awoodi karaysa waxaad ka baqaysaa in ama xanuunku kugu sii kordho ama kaaga sii daro oo xanuunku waxa weeyaan ama uu dib dhigmo bogsigiisu macnaha waad caafimaad ahaan baad uga baqaysaa xaaladaasi waxaa la odhanayaa waa sharci mararay labaduba kulmaanna waa jirtaayoo xisan aw sharcantuba ay hal meel isugu yimaadaano sida marka uu kuu diido cadow libaaxaba halkan iska taaga biyo waa kuwaasi marka markaad ka eegto dhinaca biyihii inaanad gaadhayn oo bahalkani ka sokeeyo waxay noqonaysaa inaad tidhaahid waa waa xisi oo aad tidhaahid warni oo meeshii naftaydaan uga baqa marka waad jiidhi kartaayoo bahalka intaad xaggaaba u waabiso biyaha waad raadsan kartaaye marka laga eego waxaad u baqaysaa inay nafta tahay oo biyaha waad gaari kartaa lakin waxaad ka baqaysa intuu kugu soo boodo ama mar dhowaad biyaha kusii fooraranaysaba intuu kugu yimaado inuu si yar kuu gaado marka xaggaa aad ka eegtana waa sharci oo biyo waad heli karaysaae te walaa tulqu biaydiikum ila tahluka weye naftiina nafta inaad halaag ku tuurto lama ogola marka mararka qaarkood oo labada wasfiba ay qaadataa masaladuna oo marka dhinac laga eegana xisiga lagu daro marka dhinac laga eegana sharciga lagu daraana way jirtaa laakiin daabidka rasmiga ahi waxa weeye biyi aad awoodi weyday inaad isticmaasho ama xag sharci ama xag xisi xaggii sharciga waxaa gudagelaya marka biyahan uu u baahan yahay xayawaan muxtarama biyihii waad haysataa bukaan iyo beletoona ma qabtid laakiin xayawaan muxtarama halkan taagan ey haraadanna allah ka dhige oo aan kii dadcunka ahaa ahayn halkan uu taagan yahay xaqu ma lihid inaad ku weysiisatay xayawaanka sii xayawaanka iska sii noolahan sii adiguna iska gagabayso waaya markaa daabidkeedu waa intaa wuxuu yidhi wayajibu waa waajibayaa atayamumu gagabaysigii can ilxadaثi اlashqar xadaska kiisi yaraa xaggiisa buu ka waajibi iyo walakbari kii weynaa xaggiisa labadaba wuu galaa oo tayamumku waxbuu ka taraa wayajibu tayamumu can ilxadaث اlashqar xadaskii yaraa marka wax kaloo lagu zuuliyo la waayo ciid mooyaane iyo walakbari kii weynaa marka wax kaloo lagu zuuliyo la waayo ciiddaa mooyaane waxaa diidayaa ama xisi ha noqdo ama sharci ha noqdo cinda alcajzi waa marka laga caajiso can isticmaali ilmaa biyaha isticmaalkoodii maxaa looga caajisaya waa labadii qodobe aynu sheegnay isagu laakiin si kale u cabiraya waana labadii uu nisba intuu sheegaya bisababi faqdihi sababka inuu biyihii waayey ayuu kaga caajisay fii xadarin meel biyuhu u qaalib yihiinna uu ka waayay xadarkani waxba maanta waxa weeyaan meeshii la yaalay oo qura cibaarada mar haddii la joogo fii baabi tayamum loogama jeedo fii xadarin marka hore waxay noqonaysaa meeshii la yaalay aw safarin ama sadcaalkii luq ahaan waa sidaa laakiin baabu tayamum marka la joogo waxaa looga jeedaa xadarka meesha biyuhu qaalibka u yihiin safarkana waa meesha biyuhu aanay qaalibka u ahayn saasaa looga jeeda waayahay waa inuu biyihii waayey waa bisababi faqdihi sababka waayitaankiisa uu waayey biyihii fii xadarin ku waayey meel la yaallo aw safarin ama sadcaal ku waayey macnaha meel biyuhi u qaalib yihiin iyo meel aanay u qaalib ahayn iyo walilmariidi kii bukay isagana waxa weeye sababkiisa iyo walilmariidi kii bukay ee yajuusu lahu tayamumu bisababi khawfihi liajli marad inuu u baqayo xanuunka dartii xanuunka muxuu ka baqaya muxuu ka baqayaa ama inuu dhintoba marka waaba waajib inuu tayamumaa inta kalena way isaga bannaanta oo hadduu leeyahay war dhimanna mayne waxaan ka baqayaa biyahani haddaanu tayamumno alle weysaysto waysadaa yarina dili mayse si kaloo alla noo dilayo mooyaane waxaan ka baqayaa in xanuunku igu raago igu dibdhaco ama waxaan ka baqayaa xoogaa inuu igu sii kordho oo xoogaa dee xanuunku ilu gooyo oo igu sii kordho ama waxaan ka baqayaa inuu igu reebo shayn xun oo markaa foolxumo jidhkayga ku reebo wejigayga hadhow haar madow iyo wax aan ku yeesho oo haddaan biyaha marba marmariyo waxaan ka baqayaa inuu jidhku xasaasi wax yaro qaado oo hadhow gebigayguba dhacal madow oo ummaddu yaabto aan yeesho saddexdaa umuurood iyo wixii la mid ah hadduu ka cawdo waa laga yeelayaa iska gagabaysa baynu odhan iskaba dhaafo haddaan weligeedba dhib kale iyo kugu haynin mar haddaad ka baqayso inuu haar madow kugu sameeyo iska gagabayso mar hadday xubin muuqanayo hadhow dhib kugu keenayata walilmariidi mariidkanuu sheegaya waa sababkii sharciga kuwa hore waa sababkii xisiga ahaa walilmariidina iyo kii bukay waa sababkii sharciga ahaa waayahay waidaa kaana fii badanihi jiraaxa adigu weliba had iyo jeer waxay sameeyaan qofka sababka xisiga ah ee hore u tayamuma cinda almadhab haddii waxa weeye meeshaa biyuhu u qaalibka yihiin uu ku gagabaysto meeshaa xadarka biyuhu qaalibka yihiin ilowba ilow salaadu ku tukado way soo celiyaan cinda almadhab qofkii bisababi faqdi ilmaa iyo kuwa uu sheegayey waa sababkii xisiga ahaye ula yimaada tayamum filxadarina kula yimaada meel la yaallo burcoo kale maanta kula yimaada maxay noqonaysaa ilowba ilow waa soo celinaya salaada cinda almadhab hadduuse meelaan biyuhu u qaalib ahayn uu ku gagabaysto ma soo celinayo sababka sharcigaase isaga lama soo celiyo mutlaqan sababka sharcigaa isaga wax kaloo jiro ama jabiiro iyo sheekooyin kaloo inoo iman doono m isaga marnaba lama soo celiyo haddaa tahay xanuun daraaddii ayaan u gagabaystay soo celi lagu odhan maayo laakiin haddaad biyola-aan ka cabato way kala tafsiilinayaan halkaad ku weyday ku odhanaya laakiin saxiixu wuxuu yahay sida imaamunawowi ku tegey masaladan lafteeda oo ah inaan midh la soo celinayn khilaafan lilmadhab imaamunawowi halkanna waa khilaafay madhabka marka maadaama iska dahaaradii tahay labadaaba waa idii ishaare waidaa kaana fii badanihi jiraaxa qofka jidhkiisa hadday ku sugan tahay dhaawac yaduru uu dhibayo biha iyada almaau biyu ay dhibayaan asala saxiixa inta fiyow buu maydhaya haddii qofkii ku taallo dhaawac ay dhibayaan maydha iyo biyuhu jidhka inta fiyow ee aan nabarka lahayn buu maydhi haye wa tayamama waana u gagabaysanayaa can iljariixi dhaawacana waa u gagabaysanaya oo fil wejhi buu uga gagabaysanaya walyadeyn ile marka horeba tayamum aan wejigiiyo gacmo ahayni ma jiri e wuxuu ka ixtiraazayaa inaanad moodin nabarka in meesha la marinayaa ciidda tahay oo aanad odhanin mar haddii biyaano awoodi waay nabarkaan ciidda marinaya taasuu kuleeyahay moodin sidaa kuma lihi buu kuleeyahay jidhka inta bid qabtana baydh barta nabarkana gagabaysigii wejigiiyo gacmaha ee caadiga ahaa la kaalay tushiga intaa iyadoo bedelka ah halkaa yaree aanad biyaha gaadhsiina nabarka wayakuunu tayamumu gegebaysuguna weliba wuxuu noqonayaa waqta qaslilcaliili xubinka buqta bukaa caliilku waa kii bukay mogta waqta qaslilcaliili waktiga xubinka buka maydhiisa ayuu noqonaya wayajibu waxaana waajibaya masxu ljabiira kabniyuhu halkii uu saarnaa masaxaaddeedaa waajibaysa bilmaa'i biyo lagu masaxo idaa lam yumkin waa haddaanay suuroobayn ikhraajuhaa soo bixinteedu halkanna wuxuu rabaa masale kale inuu inooga warramo hore maxaynuu soo aragnay intii aynu kitaabka soo wadnay waxaynu soo aragnay ashyaa mufrada bimacnaa mufrada waxaynu uga jeednaa gaar ah oo la gaar yeelayo wayse gaara baa soo aragteen soo ma maydh gaara tayamum gaara isaalatu najaasa gaara mid kastaaba goonideydee soo saama maanta wayagii oo isku barxan iminka halkan muxuu inoo sheegay wayso iyo ama maydh tay doontaba ha noqotee iyo iyo maydh isku dhex jira xale iyo tayamum isku dhex jira waa labadii oo isku dhex jira waa waa haafan haaf oo maalan haddaad weysaysanayso oo nabar kaaga yaallo meel jidhka ka mid ah afartii xubnood mid ahaan hortuu marka koowaad jidhka inta fiyow maydh markaad maydho maxaa hadhay dee nabarkii nabarkii maxaad la imanaysaa cinda almadhab cinda almadhab gegabaysi baad ula imanaysaa iyo weliba nabarkana waa la masaxaa haddaanay markaa dee iska madax bannaanayn oo aanu markaa ciidan iyo hawshanay dhib kale keenayn oo darar kale soo xasilayn masaxaad baa lagula yimaadaa oo kaloo dheeraada inuu markaa nabarku dee af bannaan yahayna waa suure inuu daboolan yahayna waa suure hadduu daboolan yahay shan suura ka suuragal ah oo ay markay icaado iyo soo celinta sheegayaan ay tilmaamaan haddii kalena waa midhkeeda laakiin ma doonayno hadda inaynu faahfaahinoo hadalkeeda aan idinku furo marka wuxuu kugu yidhi jidhka inta bed qabta maydh markaad gaadho nabarkii bukay ha dhaafin ilaa aad u dhammaystirto waysadiisa iyo gegabaysigiisaba isugu darto kaa doonto hormariyo waysadiisa iyo gegabaysigiisa ilaa aad isugu darto ha dhaafin wakti qaslicaliil ayaa tayamumka la imanaysa marka waxoogaa in xarija baa ku jirta waxoogaa madhabku masaladan waa ku dhib badan yihiin sidoodaba waa ku hawl badan yihiin waaya marka wuxuu yidhi waidaa kaana fii badani jiraaxa yaduru biha almaa hadday jidhkiisi ku sugan tahay dhaawac ay biyuu dhibayaan qawsala saxiix inta fiyow ha maydho haye watayamama can iljariixi dhaawacana waxa weeye ha tayamumo xaggeeda haka tayamumo fi lwajhi walyadayn weliba tayamumkuna wuxuu ahaanayaa waktigaa la maydhayo xubinka halkii xubinkay gelaysa imaka hadday gacmaha tahay marka wejiga la maydho dabadeeso gacmo maaha marka aad marayso madaxa masaxaadiisana uma gudbi kartid lugaa maydhoodana uma gudbi kartid gacmaha aada marayso tayamumkoodii iyo maydhowdii labadaba la kaalay markaad halkaa marayso isugu dar marka waa isku barax madhabku waa isku barax oo halkan intii fiyoobeydna way maydheen intii kalena lya ahlulcilmiga in badani ma ogola dahaaro kasta gaarkooday u isticmaalaan laakiin shaaficiyadu way ogol yihiin qowlkoodana waa laga wacanya marka halkan oo kale la marayo oo baabka jabiirada kuma fiicna ay aada baanay ugu fiicnay marka masale kaluu inoo tilmaamay oo wuxuu inagu yidhi waxa waajibaya in jabiiradii biyo lagu masaxo iminka meeshii kabniyuuma saaran yahay bishardi kabniyaha lagu ogol yahayna waa inta nabarka uu u baahan yahay ee nabarkiioo in kooban u baahan inaad ilaa meel shishe duubto taasi hadhow salaada soo celi baa lagu odhanayaa hawl baad kaaga dhacaysa haddii waxa weeyaan kalena ilowba ilow waa inaad iminka banaysaa marka wuxuu yihi horta jabiiradii waad masaxaysaa wa haddaanay suuragal ahayn inaad nabarka muujiso aada soo saarta in lam yakun ikhraajuha wa haddaanay soo saarideedu aanay suuragal ahayn soo saaristeeduna de waxaanay suuro gelayn haddii waxa weeye ay meeshii darar ka imanayo haddii meeshii darar ka imanayo dee ma suuragal aha in la soo saara ama intay marka horeba haysataa ay tahay intii nabarka u baahnaa markaa ma suuro gelayso marka haddaanay meeshii darar ka soo xasilayo waaduun biyaad ku masixi tayamumkiina hore waynaga ula nim markaa meeshii maxaa lala yimi saddex qodob kow jidhka intii bad qabtay waa la maydha tayamumna waa lala yimi jabiiradiina waa la masaxay saddexdu baa laisku darayaa la soco faslun fii furuudi tayamum fasal wuxuu u yahay tayamumka arkaanteedii iyo waajibaadkeedii furuudu tayamumi khamsatu waa shan alawalu ka u horeeya naqlu turaab ciidda in la soo qaado oo ciidda haddaad seexatay oo wejigaaga ciidii iska saarnayd ciidda wejigaaga saaran kuma baabin kartid oo intaad ku masaxdo ma odhan kartid tayamum baan u niyoonaya mar dhoweed baa meel ciida jiibsadayoo dhabankaygaaba ciid miidhan sitee intaanaan isku masaxaya ma suuragala waa inaad soo naqlisaa soo qaadaa mana suuragalaha haddii dabayli kugu dhabato dabayshiio wejiga kaa garaacaysa aar ka baydhaan ku mariya inta igu wareegaysay ma suuragala waa inaad soo qaadaa ciidda alawal waa naqlu turaab athaani ka labaad waa anniya niyo waad inaad ula timaado maadaama shay cibaada yahay inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imriin maa nawaa wahiy niyatu istibaaxati salaa waa niyadii salaad banaysiga waayo cinda almadhab raafic ma aha oo raaficulxadad maaha tayamumku marka waa banaysi uun salaad ku banaysi kitaab aad taabashadii ku banaysi dawaaf ku bana marba wixii aad niyeysan tahay waynaad niyootaa fain kaanat isalaatu fardan salaadu hadday farad tahay nawaa wuxuu niyoonayaa istibaaxata fardi salaa salaada faradkaa banaysigeedii oo hadduu mid sunnaa niyoodo hadhow faradkuma gudan karayo cinda almadhab laakiin taa faradka loo niyooday faradyo kale oo aan tii aad u niyootay ahayn waad ku gudan kartaa dawaaf baabaad ku geli kartaa waajiba intaad salaadaba iska dhaafto laakiin hal farad waa one time use hal mid un bay gudaysaa la soco wayajibu waxaa waajibaya qarnuhaa in lala xidhiidhiyo niyada biwadcilyadi gacanta markaad dhigayso cala turaabi ciidda iyo wastidaamatuhaa baa waajibaysa inaad sii joogtayso niyada oo aanad jarin ilaa masci shayin min alwaji wejiga shay ka mida intaad masaxaysa lagala gaadhayo waa inaad niyadii wadataa oo istidaamtaa athaalisu ka saddexaad waa masxulweji waa wejiga masaxaadiisii wejiga inaad masaxdo alraabicu ka afraad waa masxulyadayni maca almirfaqayn waa inaad masaxdo labada gacmood iyadoo labada suxulna ay la socdaan alkhaamisu altartiib waa inaad kala tartiibiso haakadaa sidaasi oo kale oo markaad masaxayso waa inaad wejiga horaysiisaa gacmahana waa inaad dambaysiisaa naqliguse isagu shardi maaha tartiib waxaad heli kartaa intaad mara yar aad gacmahaba saarto oo aad dhulka ku dhufato ciiddii maradan yare soo qaatay inaad halkan dhigato oo mar kalena intaad ku dhufato dabadeedna tan waxa weeye horaysay aad gacmaha hadhow mariso tan gacmaha hadda horaysiiso markii hore aad ku dhufatay labada gacmood halkanaad digata mar labaadkiibaad gacmiyo haddaad doonto caadiyaba ile markii hore mara yarbaad ku qaadatee ayaad ku dhufatay waxaad heli kartaa tan dambe inaad wejiga mariso tii hore aad hornaqlisayna hadhow gacmaha u dambaysiiso laakiin ilowba ilow wejigiiyo gacmaha waa in wejigu horeeya oo tartiibka xagga marka la marinayo ee la tayamumayo tartiibkaa la ilaalinaya halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam